wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland ayaa kulan u qabaatay ururada bulshada rayidka ee degmada kismaayo kulanka ayaa diiradda lagu saaraya tayeynta adeegyada caafimaad kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay bahwadaagta caafimaadka iyo wasiiro qaar ka mid a wasiirada jubbaland ee madasha fadhiyo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiya ajandaha kulankani
waxaad qof ku tiirsanaan kartaa waa maalmo iyo muddo kooban isbitaalkan kismaayo keliya mehe waxaan rabnaa dhammaan wasaaraddu xarumaha ay gacanta ku hayso intooda badan oo isbitaallada ah marka laga reebo masaajyada in qorshahan laga dhaqangeliyo oo dhammaan aan qodobka horta qaadano inaan kismaayo isbitaalkeeda keliya u qaadanin aan u qaadano dhammaan xarumaha wasaaraddu maamusho oo babliga ah taas oo yareynaysa kharash badan dadku waxay u haystaan in leeyahay lacag baa laga dhigay laakiin lacag badan oo ka baxaysay bay wasaaraddu damacda inay yarayso tusaale ahaan qofka isbitaalka maanta taga waxaa laga yaabaa khidmad yar in laga qaado qalab ku filan dhakhaatiir ku filan intaba inuu helo laakiin markuu sidii dadkii hore sheegeen halkan diyaarad uu ka raaco wakti badan baa ka baxaya lacag baa ka baxday isbitaaluu tegey hoteeluu seexday qofkaas intee wakti iyo kharash ka baxay waxaan dhihi lahaa waxaan naga maqan waxay tahay fikirkan maanta wasaaraddu keentay oo lagu daro adeega qalabka oo dhakhaatiirtii waan haysanaa dibadaha aan u aadaynay laakiin waxaa naga dhiman muxuu yahay waa qalabkii haddii qalabkii aan gadanno oon isku tashi ku gadanno waxaasna waynoo beekaamayaan waynoo harayaan waxaa kuu dheer weli waxaa laga yaaba qofka waxaasoo kharash iyo waqti ka baxo inuu kusoo qanci waayo dhakhtarkii uu tegey oo laga yaabo markuu soo laabta meeshuu ka tegey mid joogo oo dhakhtara inuu ilaahay daawadii iyo caafimaadkii ugu soo dhiibo marka waxaan dhihi lahaa wasiir qodobkani uma baahna wakti badan iyo dood badan waxaad moodaa keliya hal shay inuu u baahan yahay oo ah in intan laga badiyo oo sidii la sheegay dadka ganacsatada ah iyo dadka iliidka jubbaland in loo soo bandhigo wixii dhiman qodobkanna la dhaqangeliyo keliya oon wakti badan dib loo sii dhigin soomaalidu wada ogsoon tahay soomaaliya waxaa u badbaaday oo u horumaray waxa gaarka loo leh hadday isgaadhsiinta noqoto hadday ganacsiga noqoto hadday waxbarashada noqoto soomaaliya waxaa u badbaaday oo hor u kacay wixii gaarka loo lahaa aan waxaan dhihi lahaa wasaaraddu way mahadsan tahay dadkuna way la qabsanayaan in dhakhaatiir aqoon leh oo oo meesha ku shaqaysata in lagu wareejiyo